galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o a waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ku jirto heshiiska dekedda magaalada boosaaso oo lagu wareejin lahaa maanta oo ku beegan kowda oktoobar shirkadda maalgelinaysa iyo weliba isticmaalka lacagta shilinka soomaaliga ee suuqyada puntland iyo qodobo kale wariyaha v o a boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayuu u warramay madaxweynuhu waxayna ugu horreyn weydiisay inuu sharaxo heshiiska d b well ay kula wareegayso dekedda magaalada boosaaso mudane madaxweyne marka hore kusoo dhawow v o a waa dhowahay faado waa mahadsan tahay waraysa ku mahadsantaha madaxweyne ugu horeyn bilihii ugu dambeeyay waxay dadku aada u hadalhayaan arrimaha dekeda boosaaso heshiiska iyo sanooyinka gacanta lagu haynaayo iyo habkay u shaqayn doonto bal adigoo bulshada u sharaxaya xilliga lagu wareejinayo d b wall iyo heshiisku sida uu yahay noo faahfaahay walaasha horta runtii aad baan uga hadalnay barnaamijkan iyo dekedda iyo heshiiska ilaa bishii abril lixdeedii markii lasoo saxeera hadda aad baan uga hadlaynay dadku macluumaad yani fiicanna way ka haystaan dadka waxaa jira waxaa maqli jiray sixun waxusheeg sixir ka daran waxaa weye dad waxaa jira markada iyagu un iska shiddo un iyo diidan iyo horumarka dalka cida u shaqeynayaan waxa yihiin aanaan garanaynin heshiiskani waa heshiis laga galay shirkadda caalamiga ah leeda p n o oo ka tirsan d b world waxaana weeye heshiis soddon sano ah dekeda lagu ballaarinayo lagu casriyeynayo lagu qalabaynayo waa la socotaa meesha deked fiican hadde dekedeena alxamdulilah waa ku soxaana maallay laakiin deked aada u yar weeye in badan iyada ka midna waa booxsatay oo hadda laguma shaqeeyaba iyada laftigeeda structurekeedii iyo wax badan baa iska bedelay soddon sanaa la maalayay waxa laga qaadan maan wax laguma darinin marka ma sii jiri karto runtii xaaladsaa ma sii ahaan karto waana dekeda keliya isha keliya dalka aanu leenahay weeye marka de anaga waxaan ku talagalnay inta gorogoor tahay in lagala dadaalo dekeda la ballaariyo maalgashi la suubiyo container terminalskii iyo sida adduunka dekeda adduunka u shaqeeyaan dekedan ay noqoto deked casri ah meel walba yani badeecada laga keeni karo iyadoo aan lasoo baakada lagu soo guruna meel kale aan lasoo marinin marka heshiisku saa weeye waana horumar puntland ay gaartay weeye waktiga iyada ah oo soomaaliya wax badan oo ka jiraaba aysan jirinin dekedii hore soomaaliya uu talyaanigu ka hirgeliyey gaar ahaan puntland boqol siddeetan iyo shan mitir inay tahay ayaa la sheegay haddana afar boqol iyo konton ayaa lagu kordhinayaa ma ku habboon tahay in xajmiga dekeda intaa laga ballaariyo horta waxawey inta hadda aanu isticmaalo boqol iyo konton weeye marka lagu daro qeyb yaroo roorka yidhaahdo waa boqol toddobaatan iyo labo wax badan maaha hal marka baa geli kara annagu hadda waxaan ubaahannahay dekad shaqeynaysa faceka hore waxaa weye afar boqol iyo konton cusub weye marka hore kabacdina faceka dambe waxaan maranayaa inay boqol iyo konton kale oo mitir ay ku jiraan total mumkin ilaa lix boqol oo mitir weeye inta hadda dowladda lagu darayo waa mashruuc weyn inta haddii la helo lagu daro yani container terminalskii iyo dee waxyaabaha kaloo dan dekada ay u baahnayd iyo wala waxaan rabnaa intaa keliya maahna mustaqbalka in meeshan laga sameeyo waxa layidhaahdo industrial center ay noqoto oo transshipment la suubiyo oo meel ay lagu kala waarido containarada adduunka noqoto maadaama ay ku taalo boosaaso strategical meesha ay ku taalla awgeed soddon kun oo markab ayaa marta xeebteenna sanad walba marka waxaa badan doonta baahida runtii maraakiibtaas oo ay qabi doonaan meelay ku kala wareegaan badeecadooda ku kala wareegsadaan marka anagu mustaqbalka iyo vishanka iyo aragtida aan ka leynay boosaaso iyo waxa laga hadlaya wax isla maaha madaxweyne waxaa jirtay in la qorsheynayay in la dumiyo guryaha ka agdhow dekeda magaalada boosaaso balse hadda waa la joojiyey maxaa iska bedelay qorshahaas anagu ma rabno cidna inaanu shidayno oo shaqaaqayno meesha waxa weye horumar baan ka hadlayna horumarkaasu marka inuu keeno dhib kala keeno ma aanu rabno waxaan ka fogaanaynaa marka shidooyinka iyo dhibta in la yareeyo waxaa la yidhaahdo wanaagga dekeda in la arko laakiin aysan shido soo kordhin marka taas ayaa keenaysa inaan dadka u turno ama ha noqdo dadka dekeda agaarkeeda degan ama ha noqdo kalumaysatada dekeda ku dhex nool ama ha noqoto ganacsatadeena iyo shacbigeenna annagu waxaan rabnaa marka dekedna ay dhisanto dadkana iyo shidada la iman kartana la yareeyo toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa jiray ganacsato iyo odayaal shir jaraa'id ku qabtay magaalada boosaaso oo sheegay dhaqaalaha dekeda uu dhisi karo deked ka weyn inta afar boqol iyo kontonka ee aada shaaciseen waxaa kaloo wararka suuqu ay sheegayaan in boqolkiiba toddoba iyo labaatan ay dhaqaalaha ku yeelan doonto etoobiya arrimaha noocaas ah maxaa ka jira
hadeer waxaas waxba kama jiraan etoobiya wax ku yeelanaysa iyo heshiisku waa cadi yahay baarlamaan buu maray galo wasiiru soo maray dad badan waaba haya marumana heshiiska meel hadda etoobiya hadda aan heshiis lagula galay in boqol saatan yeelanaysa ma jira waa propagandada waxaan kuu sheegaya weeye dadkan sida xun wax u sheegay waxaasna dee wax mandiqa oo saxa maaha midada kale waxaa lagu celceliyaa ganacsataa hadashay ganacsatada halkaan igu yimaadeen waan u waramay waana ku qanceen waxa aan siinay ganacsata hadashay adeer eedan ma jirto walaashayay ganacsatada dalka puntland ay leedahay waa la yaqaanaa meelay ka hadleen oo dekada ku caaraqeen oo kaga horyeemadeen ma jiro waa soo dhaweeyeen dhammaantood sababto waxa weeyaan cidda u horreysa ee ka faa'iidsanaysa waa iyaga cidda dhibta ku qabta waa iyaga cidda maraakiibtooda saddexdeed bilo ay taagan tahay damaraj ku socdaa waa iyaga waa soo dhaweeyeen wax shidaan ka maqlayna ma jirto dhowrka qof oo qaylqaylinaya oo aad laleeyahay waa nabadoonno anigu ma ogin nabadoon sax oo hadlay runtii waxaa laga yaabaa dee ayaamihii horreysay dad la khalday inay jiraan laakiin shakhsiyaadka hadlaya oo qaylinaya kulli waa wada taqaanaa kow iyo laba iyo saddex waa u taqaanaa nabadoonnana maaha ganacsatana maaha dad wax oo shaqaha ay ku leeyihin dekadaasi oo hawlahu uga uga maaragtay ka gashay oo iyaga khusaysaana ma ay jiraan sababto ganacsatana maaha dad bulshada matala oo dhexdeeda ku leh nufuudna ma aha marka kuwaas hade hadii la yidhaha warkooda maalba la buunburiya la wadwado de waxa weeye mushkilad wey waxaa jira cabsi ay ka qabaan ganacsatada waaweyn in cashuurta dekada boosaaso ay kororto halka xamaalka iyo ganacsatada yaryarna ay cabsi ka qabaan inay meesha ka baxaan horta waxaa weeye dadka meesha ka ganacsan jira qof walba sidiisa uga ganacsanaya ama ha ahaado mid ganacsi yar leh ama ha noqdo mid ganacsi dhexe leh dekadu waa u furan tahay dadkana waa u dhex cid gaara u xirnaanaysana ma jirto kabinyo gaara loo xirayaana aada walaashay ma ay jiraan marka dadku sida awalba uga ganacsan jireen dekadukadooda u ahayd maamulka loo hagaajiyo yani socodka shaqada oo wanaagsanaata annaga waxaan rabnaa badiil wanaagsan wixii meesha ka jiray ama ha noqdo dhisme ama ha noqdo maamul ama ha noqdo nabadgelyo security waxaan rabnaa wax ka wanaagsan wixii meesha ka jiray in dadka la siiyo oo ay ku qancaan ayaanu ka shaqaynaynaa dowladda talyaaniga ayaa horay soomaaliya waxa ay ugu deeqday mashaariic ay ka mid yihiin dekeda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso sidoo kale dadku waxay madaxweyne ugu daraynayeen in ay helaan deeq lagu ballaariyo dekeda boosaaso halka muddo soddon sano ah lagu wareejinayo dowlad ajnebi ah waxaa weeye soddon sano wakti aada yar wey markii la eego waxaa la yidhaahdo waktiga taariikhiga ah waxaa aada u yar weeye maalka la gelinaya meesha saddex boqol soddon lix milyan oo dollar wey dekedan dadka waxay qaadanayaan waa bor chargeska waxaa weeye waxa la yani fiiga iyo khidmada la saaro gaadiid ka imaanaya iyo wax lamida weeye marka marka la eego dhaqaalaha la gelinayo soddon sano wakti aada u yar weeye waa wax standaro adduunka ka jira weeye magarad madaxweyne ma laga yaabaa in cashuurta d b wall markii la wareegto cashuurta kor kacdo waxyaaba qayb horta anaa cashuurta anagaa qaadana cashuurta dowladdaa qaadata oo customiska customiska wax iska bedelayahay ma jiraan dowladda puntland baa iskale cashuur nimankan uma qaadayaan waxay qaadayaan waxaa weeye onboard chargeskaas ma garata wixii dee improvement ahoo wanaajina oo ay sameeyaan bay wax ku qaadanayaan marka saas weeyaan waxaa weeye ma waa kala duwan yihiin canshuurta dawligaah iyo borsaska wax aad u kala duwan
wey maantay oy tahay kowda oktoobar ee laba kun iyo toddobiyo toban ee ku beegan maantay waxaa la qorsheynayey sida heshiisku ahaa in dekeda boosaaso lagu wareejiyo shirkadda d b wall maxaa sababay in dibidhac ku yimaado dhib ma laha anigu kule qorshe waxaan qorshaysnayd maanta ilaa galabta in hawshaasi ay dhammaato waa dhici kartaa de cilad farsamo awgeed in wax dhib u dhaca waa dhici kartaa laakiin anigu hadda waxaan ogahay ma aha waxaa weeye waan rajeynayna sidii loogu talagalay u socoto bilihii u dambeeyey waxaa jiray jaawareer dhinaca lacagta shilin soomaaliga ah oo goobaha ganacsiga la diiday lacagta duuga ah arrintaa maxaa ka qabateen arrintan waa xalinay si wanaagsan bayna u xalismatay shidadana waxaa abuuray shabaab markay diideen lacagtii laga qaadanay gobolada dhexe waxaa dhacday marka dadkaas maadaama shilinka la qaadanaya shilinkii puntland u ahaa wixii lacag jirtay gobolada dhexe oo dhan lacag duug ah in fuustooyin lagu soo raro iyo yani dhamiilayaaloo lagu soo daabulo puntland dee puntland waxaas oo lacag ahoo gobolada dhexe laga soo daaburayo oo weli aan lacag fiican ahayn oo dadku ma qaadan karaan oo dee waa waa ay diideen lacagtaan saan u sheegay sideedaba waxa weeye waxay ku shaqaysaa kalsooni dadku inay lacag ku qabaan waxaa in lacag tahay haddii dadku ay diidaan lacag ma noqonayso xaashaas kama duwana marka si suuqa ayaa si cadi isu xalliyey dowladduna dee maadaama legal tender uu ahaa muddo wax isku dayeynay inaan ku qancino dadka lacagta in la qaato dadka lacagta qaadan waaye dabcan marka waxaa weeye tii ayagu ay rabeen ayaa hadda ay qaataan ee dowladuna saas ay ku shaqaysaa markaa tagto goobaha lacagta lagu bedelo sarifka qalaad ee magaalada boosaaso waxaa arkaysaa lacag cusub oo taal meelaha qaybtood dadkuna waxay danaynayaan lacagtaa cusub lacagtaa cusub xagee noo ka timaada
lacagta lacag awalba jirtay weeye puntland taale weeyaan waxaan ka hadlaynaa lacago cusub ciidamadu mararka qaybtood waxay qaban jireen lacago cusub oo la dhaho meelo puntland ka baxsan baa lagu soo daabacaa laakiin iminka waxaa keliya oo la qabtaa lacagta duuga haddana markaad suuqyada dhex marto waxaad arkaysaa lacag cusub oo baakadaheeda ku jirta oo aad moodo hadda in lasoo saaray marka xagee bay lacagtaas inoo ka timaadaa madaxweyne lacagtaasi lacagta legal tenderka oo puntland ka shaqaysa weeyaan marka ma dowladda dhexaad daabacda lacagtaasi waa lacagta legal tenderka ah oo puntland ay leedahay puntlandna ka shaqaysa weeyaan marka puntland ay leedahay kawada puntland baa daabacda marka
intaasubaa jawaabta intaasuma ku ekeysiinaya lacagtaas lacag legal tender oo puntland ay leedahay weeyaan toddobaadyadan waxaa magaalada boosaaso ka jira in ciidamadu dhammaan wadooyinka ciidamo technica wata iyo ciidamo kale ay aada u gaaf wareegayaan maxaa ka jira wax dhibaatada ma jiraan waxaa weeye anagu magaaladani waxaan aada uga ilaalinayna waxa weeye nabadgelyo xumo iyo shabaab iyo iyo sharwadayaal in laga ilaaliyo halkan markaan imid anaa isugu yeeray ciidamada in magaalada gudaheedana laga howlgalo magaalada banaankeedana laga howlgalo waa la xariir waxa weye nabadgelyada iyo amniga wax shaqo kuleh hawshaan hadda aan ka hadlayno maaha sida hadda laisu saarayaan wax jira maaha waxaa weeye yani baaritaankii awalba dhici jiray magaalooyinka lagu suubin jiray lagu tafriidi jiray wixii shidaahu jirana aanu ka ogaan jirno laga qaban jiray wey mudane madaxweyne ma jirto hubka dhegis ee dowladda ku dhawaaqday waxaa jira in meheradaha ama bangiyada qaybtood ama guryaha qaybtood dadku way hubaysan yihiin in hub laga soo saaray marka ma hubka dhegis baa hub dhegis la yidhaahdo ma ay jirto waxaa weeye qofkii de sharciga hub yani waxaan ogahay in qoryaha lasoo qabtana xerada boliiska la keeno qofku uu yimaado la diiwaan geliyo kabacdina loo celiyo marka ma jirto yani hubka dhigis hadda anagu aan ku dhawaaqnay oo caam oo dalka dhan laga suubinayahay ma ay jiraan laakiin de waxa weeye qoriga shabaabkuna waa wataa ninka askarigana waa wataa marka inaan ogaano weye qorigaan ma askari baa leh ma qof ganacsataa leh ma shabaab baa leh ma qof kaloo shido wata ayaa leh waa la kala ogaanayaa stationka boliiska la geeyaa qoryaha waa kala socotaa qofkuu sharciga ulena waa u yimaada waa loo rajistar gareeya waana loo celiyaa wax ridaa u jiraan ma jiraan labaatan iyo toddobadii bishii diseembar ee aynu soo dhaafnay shan maamul goboleed oo ay puntland ka mid tahay waxa ay soo saareen qoraal ay ku diidan yihiin xilka qaadista madaxweynaha galmudug oo baarlamaanka uu ka qaaday waxaana dowladda federaalka ah aad ku eedeyseen inay arrinkan lug ku leedahay waxaad kaloo ku dhawaaqdeen inaad isugu imaan doontaan shir magaalada kismaayo shirkaas muxuu ku saabsan yahay shirkaas waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ujeedadiisuna waxay tahay in laisu yimaado la tashado dowlad goboleedyadu dabcan waxay leeyihiin wax ay wadaagaan oo ka dhexeeyaa jira marka loo eego dowladda dhexe marka dabcan waa ra'yi wanaagsan in laisu yimaado la wada hadlo wax naga dhexeeya aanu ka wada hadalno waxa dowladda dhexe dowlad goboleeda ka dhexeeyana laga wada hadlo waa wax loo baahan yaha weeye marka shirkiisu isaa ku dhawaaqa ajadihun saas weeye arrintan ku saabsan arrintan aada leedahay xilka qaadista anigu waxaan jeclayn runtii arrinta galmudug si wanaagsan oo sida hadda loo maareeyey ka duwan in loo maareeyo dadka laisu soo yani laisu soo dhoweeyo maamulkaas maamul cusub weeye aan la shidaynin maamul u baahan hadda inuu dhismo weeye baarlamaankiisii iyo xubnihiisii kale ee maxaa la yidhaahdaa dawriga ahaa institutionska haykalkii dowladnimo la dhiso laakiin waxaan moodaa si aan yani kafirsi lahayn runtii in loogu degdegay marka anna waxaan ku baaqaynaa waxa weye maamulkaasi in isaga la isu daayo iyagoo ay heshiiyaan hawshoodana si nabadgelye ah oo wanaagsan ay ku dhamaystaan
qoraalka waxaa ku jiray in lagu cambaareynayo waxaad ku tilmaanteen faragelin ee dowladda federaalka ah waxaad soo noqotay ra-iisul wasaaraha soomaaliya aqoon baad u leedahay federaalka iyo maamul goboleedyada arinkaasi saabeyn ma ku yeelan karaa xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dowladda federaalka waxay ku wanaagsan tahay iyo waxay sax ku tahayna in lagu taageero weeye haddii wax khalada ay jiraana oo aan isleenahay way ku khaldan tahayna dee in la tilmaamo meeshay ku jirtaa anagu waxaan rabnaa dowladda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu si wanaagsan in dalka loogu shaqeeyo masiirka soomaaliya laga wada shaqeeyo yani runtii yani isku doon baanu saarannah isku meel baan u soconnaa isku mustaqbal baan nahay marka dee in la wada tashado waxyaabaha masiirigaana wax la iska weydiiyo itijaah fiicna la wada qaato unbaanu ku tiraynanaa mooyaane hadda ma aha ay annaga oo kasoo horjeedna dowladda federaalka ahayd dowladda federaalka kasoo horjeeda dowlad goboleedyadii ma aha as against them wax la odhan jiray yani ma aha waxaa weeye in aanu isku aragti noqono isku jeedo noqono isku meel u soconno mustaqbalka iyo danta soomaalida laga wada shaqeeyo intaasun weeyaan shantiina maamul goboleed ee ay puntland ka mid tahay waxa aad ku baaqdeen in shir deg dega ay isugu timaadaan magaalada kismaayo ma ku qurux badnaan lahayd in aad muqdisho tagtaan oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya aad wada hadal kala yeelataan arrimaha aad wax ka tabanaysaan waa laga wada hadlayaa waana laisu imaanayaa de hadda hadda oo dhibu hadda weyn anigu aan ogahayna ma ay jiraan marka arrintaas waa ay socotaa in si wanaagsan arrintan loo wajaho layseen la yimaado weerar dhowra ayaa ka dhacay bilihii lasoo dhaafay af urur hadda waa sidee xaalku
xaaladda aad bay u wanaagsan tahay wax dhibaataah hadee jira hooweyn puntland ka jiraan ma jiraan dabcan waan ka hadlaya hawshan ku saabsan af urur oo ku ay fursad bay raadinaya ay nagu gaadaan fursad yar bay ka helaan af urur laakiin ciidamadeedu meel bay joogaan waa diyaar bay u yihiin dadka inay difaacaan shabaab iyo anaguna ma wada noolaan doono runtii runtadaan kuu sheego mana si joogayaan puntland taasaan kuu sheegaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay dhowaan dhiibtay qalbi dhagax puntland kama aysan hadlin waxaa ka hadlay wasiiru dowle xilkaa laga qaaday muxuu yahay mowqifka ku aadan ee puntland arrinkaas arrintaas horan u sheegna anaga arrin khusaysa maaha aan shaqaa ku leenahay ma ay jirto marka wixina khusay un baan ka hadli karaa anaguna wana khusaysa arrintaas ayada